kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamij khaasa oo aanu ku eegeyno taariikhda qorista farta soomaaliga ah oo dhowr qaybooda qaybtiisi koowaad dhowaan waxaa magaalada muqdisho lagu qabtay bandhig lagu magacdaray soo irbixintii culiyaha far soomaaliga oo uu daah furay abwaan cali deeq oo isagu daraasad iskiisa ku sameeyey taariikhdii qorista afka soomaaliga waxaa martigeliyey bandhigaasi aga oo ah akademiya goboleedka afka soomaaliga inkasta oo uusan afka ku dhufanin daraasadda calideeq waxa ay ku salaysan tahay sixidda warar horay u baxay oo sheegaya in qofka qoray ama abuuray farta laatiinka ah ee hadda afka soomaaliga loo isticmaalo hase ahaatee abwaan calideeq waxa uu keenay su-aalo xaqiiqda ku salaysan oo loo baahan yahay in si cilmiyeysan looga jawaabo balse su-aasha oo dhowr su-aalood oo kale wadata ka hor waxa ay daraasaddu soo saartay waa sida uu calideeq u dhigay in xulistii guddiga afka soomaaliga ee horaantii iyo dhammaadkii lixdamaadkii iyo horaantii toddobaatankiiba la qabtay ay cadaalad darro ku salaysnaayeen iyo qodobo kale su-aashaas aan ku horrayne calideeqna ha inoo sharaxo cadaalad darrada ay daraasadiisu soo saartay aad baa umahadsan tahay walaalkay jaamac buulla jaamac aada iyo aad baan kuugu mahad celinayaa kansahan qaaliga ee aadna siisay waxaan kaloo salaamayaa xeeldheerayaasha afka qaaliga haddaan usoo laabtay weydiintaada warcelinteeda waa laba gab oo waaweyn oo hoyaalka qoraalka soomaaliga ay ka galeen dawladihii soomaaliya ee saddexda miday saddexdii miday u horreeyay u magacaabay guddiyadii af soomaaliga kun sagaal boqol lixdankii kun sagaal boqol lixdan iyo todobadii iyo kun sagaal boqol toddobaatan iyo koydii labadaas jab midka ugu horreeya waxaa waaye in saddexdaas milayba qorista af soomaaliga mar kasta xubnaha guddigaas lagu darayay qaar ka mid ah sideed iyo tobankii qore ee kala lahaa sideed iyo tobankii tarood ee tartanka ku jiray halka qaar arna laga reebayay iyadoo aan wada garan karno in qorayaashaas sideed iyo tobanka ah aysan dhexdhexaad ka ahayn tartanka mid kastana uu ahaa musarax u loolamayay in fartiisu ay noqoto midda kama dambaysta ah ee ku guulaysata tartankaas ma cadaalad bay ahayd in dad tartamayaal ah lagu daro guddiga natiijada tartankooda qaar qaarna laga reebo qaladka labaad wuxuu ahaa in dawladdii soomaaliya ee oktoobar koob iyo labaatankeedii kun sagaal boqol toddobaatan iyo labadii ku dhawaaqday hirgelinta qoraalka soomaaliga aysan sinaba u cadaynin qofka fartiisa la qaatay saddexdii tartame ee xuruufta farlaatiinka ugu kala tartamayay kuwaasoo magacyadooda ay kala ahaayeen kow sira jaamac axmed labo cabdi khayre cawaale saddex xaliime maxamed cali saddexdaas qof waxay ka mid ahaayeen saddex gunuub oo fare kala duwan soo bandhigay oo sideedaas sideed iyo tobankaas qaybood ka koobnaa qayb far carabi ku tartamaysay qayb far soomaali cusub ku tartamaysay iyo saddexdaas oo ku tartamaysay farlaatiin qof kastana far gooni ayuu soo bandhigay guud ahaana tartan baa ka dhexeeyay saddexda gunuub saddexdii gunuub waxaa ku guulaystay gunuubka kooxdan farlaatiinka ayagii ayaa haddana tartankii ay ka ay ku jireen waxay ahayd in la sheego qofka sirkiisii la qaatay ama qofka ugu dhow farta la qaatay taasna lama joogin labadaa khalad ayaa ugu waaweyn oo taariikhda soomaaliga laga galay waxaanan uga jeednaa in wax la soxo ma ahan inaan ku ceebeynayno dawladihii hore ama aan ku ceebeynayo bini aadamku waxna wuu khaldaa waxna wuu saxaa wax badan bay ummadda soomaaliyeed u qabteen oo ay saxeen laakiin labadaa gef waa laba gef oo lahankooda weli uu taagan yahay aad ayuu u mahadsan yahay cali deeq waxaa barnaamijka nagala qaybgelayo macalin khabiir sare cabdallah cumar mansuur oo muddo afartan sano ah ka shaqaynayay afka iyo taariikhda soomaalida cilmibaaris fogna ku sameeyey dhowr bog oo ay ka mid yihiin naxwaha af soomaaliga iyo taariikhda afka iyo bulshada soomaaliyeedna qoray waxa uu ku sugan yahay roma dalka talyaaniga waxaa kale oo nagala qaybgelaya cumar ow nuux maxamed oo ah xoghayntii guddiga afka soomaaliga xilligii qoraalka afka la hirgelinayay cumar waxa uu qoray buug afka carabiga ku qoran oo diini u badan iyo buug kooban oo uu uga hadlayey guddigii fulisay qorista farta soomaaliga sidoo kale axmed faarax cali idaajaa oo qoraa caan ah soo saaraha barnaamijka hiddaha iyo dhaqanka ee v o a xubin ka tirsanaan jiray guddigii afka soomaaliga kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo saddexdii ilaa iyo sagaashan iyo kowgii qoraaga buugta taariikhdii abwaan ismaaciil mire cilmi carab iyo samatar baxnaan riwaayaddii dabku shiday darwiishka oo ay wada qoreen allah u naxariistay abwaan cabdiqaadir xisi yamyam iyo bugga afmaal oo ay wada qoreen dhowr qof oo soomaali ah oo idaajaha uu ku lahaa kaalintii afka soomaaliga iyo dabcan codkii hore ee aad maqlayseen wax yar ka hor oo ahaa abwaan cali deeq oo qoraaga daraasadda soo ifbixintii qoraaga farta soomaaliga cali deeq waxa uu ku sugan yahay magaalada muqdisho halka idaajaha nairobi uu kaga sugan yahay cumarna uu qatar joogo aan ku bilownay maxaa ka jira in aan loo cadaalad falin xulistii guddiga afka soomaaliga oo xubin tartanka ku jirtayna laga lagu daray halka kuwa kalena banaanka laga dhigay aan ku horreysiiyo cumar aw nuux waad mahadsan tahay horta waxaa jiray dhaqanka dhaqanka soomaaliga dad badan baa ka shaqaynayay oo muddo dheer bilaabay nin walibana dee far buu iska samaystu ku qoraya ama laatin ha ahaatee ama far gooni oo kale uu samaystay ha ahaatee dadka laatinka samaystaana u fara badnaa oo xataa qolo gaalo ay ka mid ahayd oo ay jireen fara badan oo kutub ka qoray wax ka sameeyo af soomaaliga si fiican u dheehay oo u bartay oo u sameeyey qaar maraykan iyo qaar ingiriisaba marka horta farta laatinka qof lama siin karo anigu islaan qabo lama siin karo lama ogaas cumarow waan u imaanaynaa farta laatinka laakiin su-aasha koowaad waxay tahay guddigiyadii la xulayay ee kii adiga aada xogeynta u ahayd iyo kuwii ka horreeyeyba ma jirtay in dad guddiga ka mid ah ay ahaayeen dadka farta soo bandhigayay halka kuwa kale oo farta soo bandhigayayna aan guddiga lagu darin
ha qaar baa ku jira guddiga way ku jireen kuwii farta sitay ee bandhiga laakiin farta nin waliba isagaa farta iska watay tii ay wateen guddigan lasoo soocay oo adiga buugma soomaad maad akriyin waxay u badnaayeen waa wasaaradda ta waxbarashaday ahaayeen ha guddigaadu waa kii ugu dambeeyey buugga aad qortay guddiga waa guddigii ugu dambeeyey laakiin laba kalaa jirta aan u gudubno cabdallah mansuur ma jirtaa in ay dad far watay guddiga lagu daray qaarna laga tegay sida uu u dhigay calideeq bismillaahi jaamacow anigu si otirtiran ulama socday maaragtay dhinaca dadkaas laakiin waxaan leeyahay guddigii hore kii dambe de waa cumaraaba ka hadlay oo xoogaal ah kii hore anu dhaliishaas iima muuqato maaragtay qoladaas saddex arrimood ayaan maaragtay ku sababeyn lahaa oo guddiga dadka ku jira waxay ahaayeen dad maaragtay ay matelayeen xataa saddexda koox fareed ee markaas ay jireen carabiga muuse galaala ka joogay iyo kuwo kale taliya latinkana maaragtay yaasiin iyo shire shire jaamac shire jaamacda iraahdo soomaaliya faraha soomaaliyeed kuwa la yidhaahdana yaasiin iyo kuwo badan ay ku jireen marka sideed iyo tobankii ay farihii ay soo qoreen guddigooda ma wada geli karin marka waxaan u malaynayaa inaan cidna laga reebin saddexdii kooxood mid maaragtay koox saddexdii far mid walba dadaa ugu jira meesha marka lama wada gelin karin tan kale oo uu leeyahay dad haddii la xugminaayo sidee guddigan loogu dari karaa anigu waxaan ku barbaari lahaa arrintaas duruufaha dad ku kalifay waayo waktigaas u malayn maayo inay jireen niman ku takhasusay cilmi afeedka ama cilmiga maaragtay luqadaha dad ku takhasusay ma jirin marka inta lalahaa aqoon-yahan ah macalimiin ay ahaayeen sida muuse galaal iyo maxaanku yidhaahdaa kuwana wax kasoo bartay dibadda ama maaragtay walow takhasus aan lahayn marka intaas la qaatay laakiin laga reebay dadkii fara keenay laakiin aanan aqoon u lahayn cilmi afeedka hadii laga reebay taas ma aha yani nimankaa la dulminaya sida aniga ay ta ila tahay tan labaad soomaalida mar walba waxay maaragtay waxay ku fiirisaa nabaarada maaragtay qabyaalada ah haddaan u fiirina dhinacaas xataa afar dhibic shan ama siday soomaalida ay jeceshahay four point five way ku jiraan maxaan ku yidhaahdaa tii haweenkana maaragtay qoodahoodana gabadha ugu jirtay marka waa loo dhamaanay sida ay ila tahay intaa ka badan
waaya axmed faarax cali idaaja ma jirtaa in guddiga dadna qaar lagu daray afka ayagu watay afaf gooni ah halka qaar kale laga tagay sida uu calideeq u dhigay horta waad mahadsan tahay soomaalida reer waqooyi bari degtaa waxay ku macmaahdaa haddii daar yari allah yari haddii cabdalla mansuur iga horreeyey waxaan ku darayaa waaba iska yaryihiin oo ku saabsan soomaaliga iyo taariikhdii hadii a lagu saddex guddi baa la asaasay bahalka gacanka ka hor laba ayaa la guddi baa jirtay guddi muuse gaal baa madax u ahaayo wuxuu ahaa kow iyo lixdankii guddina wuxuu ahaa guddi unesco ay soo dirtay saddex nin oo khubaro oo ajnabi ah ayaa hogaaminayay iyaga ayaana wax laga tugahayay guddigan dambe oo kow iyo toddobaatankii la asaasay oo kusoo beegmay waktigii fata lagu dhawaaqay isaguna wuxuu ka koobnaa in alla intii la islahaa afka ayay lu kuleeyihiin oo ka shaqeeyeen ama far bay leeyihiin ama si kale ayay yani u damayn jireen oo wax usoo saari jireen wax afka ku saabsan marka waa sida cabdalla u sheegay waagaa force pontifaf lama aqoon dadku yaa wax yaqaan baa la oran jiray waxaan garanaya ayaa ayaa berigaa socotay inkastoo dhaliila ay jirin xagga siyaasadda iyo waxa laakiin markii aqoonta noqoto four point five lama eegi jirin oo waxaa la eegi jiray wariyaa waxaan yaqaano yaa ka soo shaqeeyey oo yaa lagu bartay waay marka midda kale waxa weeye oo oo muhimka ah guddiyadaas oo dhan go-aanka fata la qaadanayo laga sugi maynba iyaga looma dirinba fata la qaadanayo ee fatee ugu habboon baa loo diray waana kala laba taa in la ogaado weeye horta marka horeba waa tahay waana Eh, mahadsan tahay cali deeq ayaan rabaa inaan u celiyo marka la isku wada duubo laba aragti ayaa ka soo baxday mid oo ah eh, hadalka macalin mansuur uu sheegay ee ahaa in dadka eh, guddiga ay ka koobnaayeen saddex qaybood oo farihii ay u qaybsamaayeen laakiin aan far waliba eh, laatiinkii carabigii iyo fargurigii saddexduba aysan dadkao dhan wada geli karine ay dadku qaar eh, gelayeen laakiin saddexdaa kooxood la kala matalayay sida idaajaha ku darayna in aan lagu xulaynin fartee la qaadanayaa ee waxa marka hore la raadinayo waxa ugu habboon kadibna la kala baxayay marka maxaad ku daraysaa jawaabahaas su-aashaadii waxaan ku darayaa horta marka koowaad ereyga ah four point five meesha kuma jiro in laga soo hadal qaadaba Eh, waxaan ka hadlayna waa cilmi iyo aqoon ma ahan wax ku saabsan qabiil iyo maxaan ku yidhahdaa cabdisadaas arrintaas horta eh, ma geydo doodeenu in ay soo dhex gasho waa qodob Eh, qodobka labaad dadkaas laguma tuhmi karo in aqoon darro looga reebo dadka ka maqan macnaha guddiga soomaaliga oo qorayaasha ah laguma tuhmi karo in ay aqoon darro uga hareen arrintaas sababtoy tahay waxaa garaadkooda iyo aqoontooda uu gaarsiiyey inay far allisaan ay eh, kala qaybiyaan eh, shaqal iyo shidal u kala qaybiyaan eh, dad aqoon made taas marka waxay horta xagaraad ku tahay dadkaas in la yidhaahdo aqoon maysa lahayn caddaynna looma hayo inaysan ahayn dad aqoon yahana waa qodob Eh, qodobka labaad qofka eh, marka la leeyahay saddexda guruubba dad baa looga soo daray qofku eh, matel eh, muse galaal fartiisa ayuu asagu eh, u sharaxmaya afar qof ayaa carabiga soo bandhigtay asna qof buu ka ahaa fartiisa ayaa u sharaxmay ee wakiil kama ahayn saddexda kale Eh, dhanka kale eh, eh, kadare eh, oo kamid ahaa kow iyo tobankii qof ee soo bandhigay qorihii cusbaa ee loo bixiyo far soomaaliga asaga fartiisa ayuu u loolamayay inuu tartamayay inay hirgaso ee kumin sahalayn tobankii kale ee faraha cusub soo bandhigay sidoo kale shiro jaamac axmed eh, asagu eh, wakiil kama ahayn codkoodana kuma hadlayn dadkii labadii qof oo kale ee farlaatiinka ku weelisay ee kala ahaa cabdi khayre cawaale iyo xalima maxamed cali sidaa darteed in la yidhaahdo saddexdii guruubba waxbaa oga jiray oo waa loo dhammaa qaybihii far soomaaliga soo bandhigay lafteeda waxay tahay jahwareerin arrinta si cadaalad aan u fiirin oo miisaana oo cilmi ah wa waxaan qabaa aniga in lagu taleeyo arrinta qof kastama ah garsoore ma noqon karaa
waaya kastama ah garsoore ma noqon waa tahay cali deeq eh, waa caddahay eh, jawaabtaada iyo soo jeedintii hore labadaba haddaba aan u gudubno nuxurka daraasadda soo ifbixintii curyaha far soomaaliga su-aal iyo dhowr kale oo ku hoos jiro ayuu cali soo bandhigay su-aasha ka horse cali deeq haynoo eh, carabaabo magacyada saddexda qof oo uu yidhi farta laatiinka ayay qoreen lamana kala saaray cali deeq
Eh, saddexdaa qof waxay kala yihiin allahu naxariiste shiro jaamac axmed eh, cabdi khayre cawaale iyo xaliime maxamed cali saddexdaas waxay soo bandhigeen saddex farood oo farlaatiin ku qoran oo nuqulkeediina daraasadan aan kusoo lifaaqay oo dawladdii soomaaliya ay samaysay Eh, qof kastana wuxuu soo bandhigay far eh, u qaybsan laba qaybood shaqal iyo sibane waaya Eh, saddexdooda laba kamida fikradahoodii waan haynaa shiro jaamac axmed wuxuu aaminsanaa allahu naxariiste sagaashan iyo sagaalkii buu dhintay wuxuu aaminsanaa in farta soomaaliga ee la qaatay isaga uu leeyahay dawladdii soomaaliyana ay ka xagasay ayuu aaminsanaa fikradiisuna banaanka ay taallaa dad taageerayaal u ah oo arrintaas sheegay inuu asagu tartan leeyahayna way jiraan sidoo kale cabdi khayre cawaale wuu nool yahay hadda dhowr iyo sagaashan sanuu jiraa waraysigan dhowr jeer la yeeshay wuxuu qabaa fikradii maxaan ku idhahdaa sira jaamac oo kale wuxuu yidhi farta la qaatay aniga ayaa leh waana layga xadiray waaya waad mahadsan tahay anigu ma ma arag xalime maxamed cali ma arag qof iiga warramana ma arag laakin waxaa laga yaabaa inay iyaduna la fikro tahay waa mana macquul kula yaabin mana kula yaabin fikradaha sababtoosa weli waa farsamayaal sugaya in la kala saaro waa waa tahay Ina cali kula dee yaaban anigu uma arko